asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamij gaara oon uga hadlayno saameynta isbeddelka cimilada iyo weliba saameynta uu ku leeyahay nolosha aadanaha barnaamijyadan oo noqon doona barnaamijyo taxana ah oo maalin walba aad ka dhegeysan doontaan toddobaadka soo socda idaacadda radio kismaayo waxaa taabagelinaysa oo taageeraysa hay-adda l w f oo ah hay-ad ka shaqaysa horumarinta arrimaha bulshada barnaamijka maanta waxaa marti ugu ah oo istuudiyaha igula sugan ibraahim axmed cabdi oo isagu ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo mahad cabdulle cumar oo isagana ka tirsan hay-adda l w f oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-addaasi dhammaantiin marka hore soo dhowaada ee kusoo dhowaada barnaamijkan aan uga hadlayno ama aan ku eegeyno isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku leeyahay nolosha aadanaha
waa mahadsan tahay toronto waa tahay waa gudagelaynaa marka hore waa maxay isbeddelka cimilada waxaan mikrofoon kusoo dhaweynayaa mahad
cimiladu waxbay ka koobantaha saan naqaano jiilaal baa jiro waqtiya roobeed baa jiro waqtiyada dabeelo badan oo jiro oo loo yaqaano xagaaga marka cimiladii iyo cimilo gooreedkii sidii lagu yaqaana markay iska bedelaan ayaa inta badan loo yaqaanaa isbeddelka cimilada inta badan waxaa lagu qiimeeyaa muddo soddon sano ka badan marka taa micnaheeda waxaa waaye mararka qaar waqtigii gu-i la sugayo roobkii oo kale in roobkii la waayo ama waqti jiilaal oo lagu jirin oo jiilaal yimaada ama waqti xagaaga aana sugayn oo xagaag yimaada cimilo gooreedkii waqti lagu yaqaana iska bedelo ayaa loo yaqaanaa isbeddelka cimilada marka lagu qiyaaso soddon sano in ka badan
waa tahay waa mahadsan tahay mahad sida wanaagsan ee aad u dhigtay u qeexday waxaan siinayaa ibraahim ibraahim maxaad ku daraysaa oo isla su-aashaas aan weydiiyey mahad
mahadsanid axmed toronto adiga iyo dhegeystayaasheenadaba aada iyo aad baan u salaameynaa barnaamijkan qiimaha badan ee markaa aan maanta martida ku nahayna aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa haddii markaa aan dib ugu laabanno mawduucan ka hadlayna isbedelka cimilada waa isbedel muddo dheer ku yimaada sida mahadba uu sheegay heer kulka roobabka dabaysha maxay ahaday huur fara badan waxyaabahaasoo idil oo isbedela oo ahaan oo macnaha siday ahaan jireen ka bedelma noqdana kuwa cusub oo sidii hore looga baran marka waxay yeeshaan saameyn fara badan oy bulshadana ay dareento iyo dabcan xool xoolahaba iyadoo xaaladaha kala duwan ee isbeddelka cimilada ay sabab u tahay waxyaabo dabiici ah iyo kuwa maxay eeday bini aadanka gaamihiisa uu ku yimaado waxaan rajaynayaa in si fiican aan usii faahfaahin doono inta aan barnaamijka ku guda jirno waa tahay aada baa u mahadsan tahay waxaan filayaa su-aashaas inay dhegeystayaasha ay si fiican ay u fahmeen waxa uu yahay isbeddelka cimilada iyo sida uu ku yimaado su-aasheedu waxay tahay oo aan rabaa ibraahim inaan weydiiyo maxaa sababa isbeddelka cimilada maxaa keena horta
waxyaabaha sababa waa arrimo aada u waaweyn sida gaasaska macnaha gubanaya oo hawada ku siyaada ayaa ugu weyn waxyaabaha hadda sida caalamka markii la saadaaliya la ogaaday taas oo ay ka dambeyso kacaanka warshadaha mise warshadaha fara badan ee dalalka horumare ku yaala inkastooba haddeer africa iyo soomaaliya ayna warshado badan lahayn laakiin waxaa ugu badan ee haddeer sababa waa gubidda shidaalka mise gaasaska kala duwan ee bini aadanka uu ka macaasho taas oo macnaha keenta in hawada ay isbedesho laakiin haddaan annaga dhankeenna usoo dhaadhacno waxyaabaha ugu waaweyn ee sababa isbeddelka cimilada waxaan dhihi karnaa dharidda dharidda jaridda dhirta ayaa ugu weyn waxyaabaha sababa gubista sida dhuxushoo kale ayadana saameyn weyn nagu leh mise marka aad fiiriso ka soomaali ahaan mise ka jubbaland ahaan aada moodaa inay iyadana dhibaato ku yeelan karto maareyn la-aan dhanka biyaha ah gaar ahaan marka uu roobabka ay da-aan fatahaadaha ay dhacaan waxaa loo baahnaa in markaa la dhiso gidaaro waaweyn iyo biraheeno ballaaran oo markaa dadka masiibadaas ka hor istaaga taas oo haddeer muuqata inayna jirin iyadana sabab bay u tahay waxyaabaha sababa in isbedelka in cimilada isbedesho maareynta wasaqda mise west management waxaa loo yaqaano ayadana si wanaagsan meelaha qaar aynan aynan sidii habooneed sida ahaan lahayd aynan ahayn ayaa iyadana sababta isbedelka cimilada oo ah gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo sida green house gas waxaa loo yaqaano ayaa ayadana qeyb ka ah kororka dadka iyo xoolaha ee deegaanka mise deegaanada kala duwan taasoo ayadana keenta conflict islamarkaasina sababta isbedelka cimilada qodobadaas iyo kuwa kaloo aada u balbalaaran oo waaweyn ayay dunida hadda isla qaadaa dhigtaa una weyn waxyaabaha sababa in cimilada isbedesha waata waa mahadsan tahay ee dhegeystayaasha hadda nala jaan qaaday ama hadda raadiya heshatay ee dhegeystayaal waxaan ka hadlaynaa barnaamij gaara oo nuga hadlayno isbedelka cimilada iyo weliba saameynta uu ku leeyahay nolosha aadanaha barnaamijka waxaa marti iga ah oo igala qeybgelayaa ibraahim axmed cabdi oo ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka iyo isbedelka cimilada iyo mahad cabdulle cumar oo ka socda hay-adda l w f mahad waxaan rabaa inaan isla su-aashii aan weydiiyey ibraahim inaan ku weydiiyo maxaad ku dari lahayd as leedahay ibraahimka muu dhawaajin waxaan u maleynaya isbedelka cimilada maxaa sababa markii la dhaho laba shay unbaan kala qaadaynaa mid dabiici ah oo dabiici waxaan ka wadaa mid rabbaani ah oo bani aadanka dadku aysan waxba ka qabani karin iyo mid aadanahu uu isaga sabab u yahay midda rabbaaniga waxaa ka wadnaa fatahaadada dhulgariirka waxyaalo badan oo dhaca oo qofka bani aadanka uusan waxba ka qaban karin hadday dhulgariir noqoto hadday fatahaada noqoto hadday dabeelo noqdo waxyaalo badan jira waa midda aadanaha gacmihiisa uu ku sameeyo ama uu asaga sabab u yahay waxaa ugu waaweyn mid waxaa waaye qaaca hawada lagu daayo oo laisla ogyahay boqolkiiba lixdan iyo in ka badan inay tahay saameynta isbedelka cimilada waxyaalaha sababa midda ugu daran hadda aan sheegnay qaaca hawada lagu daayo waxaa ka wadnaa micnaha wasaqowga hawada hadday noqoto qaaca ama qiiqa warshadaha ka yimaado hadday noqoto qiiqi gawaarida hadday noqoto kemikalka waxyaalo badan oo hawada lagu sii daayo ayaan ka wadnaa wasaqowga oo sababi kara wasaqowga hawadan waxaa laga wadaa in waxa loo yaqaano ozonleya ama heer qabowga filaadha qoraxdu kuleelaheeda naga reebaysa ee dabiiciga ilaahay ugu talagalay haddii ay qaacaas ku dhacdo waxay sameybeysaa inay khafiifiso oo qoraxdii fadhaadhadeeda oo kulul intii lagu talagalay in ka badan inay dhulka kusoo gaarto oo sababi karta mararka qaar barafka inuu biyo khaasatan dhulalka aadka u qabow marka midda middaas midda kale waxaa weeye xaalufinta dhirta wax aada loo yaqaano ah oo u baahnayn faahfaahin badan qof walba aad buu u yaqaanaa waqti xaadirkan xaalufinta dhirta inay kaalin weyn ka leedahay sababta isbeddelka cimilada waxaad dareemeysaa xaalufinta dhirta waxaaba la ogyahay khaasatan dhirtu inay soo jiidato inay soo jiidato roobabku inay dhirtu noloshii xoolihii iyo duurjoogta ku tiirsan yihiin saa darteeda waxaad dareemeysaa sababta marka laga soo taga qaaca sababta labaad kaalinta u weyn ka gelaysa sababaha isbeddelka cimilada inay tahay xaalufinta dhirta taasuu sababayso nolosha aadanaha kalaxmaha ee duurjoogta iyo nolosha koonka oo dhanba sababayso inay khatar gasho
waa tahay wa waa mahadsan tahay waxaan idin weydiin doonaa su-aal kale oo iyadana isla su-aalahaas la xiriira isbeddelka cimilada markuu dhaco oo uu yimaado dabcan wuxuu saameynayaa aadanihii iyo noolihii ee adduunkan ku noolaa sidee buu nolosha dadka iyo dunyadaba u saameeya wax walba oo bulshadan ay intifaacsato haddii u ahaan lahaa noolaha caadiga iyo maxay eeday bini aadanka noloshiisa mise qaab nololeedkiisa ayuu saameyn lahaad la ku yeeshaa waxyaabaha horta kow uu sababo waxaa ka mid a dhanka bini aadanka haddii aan ku bilaawno horta livelihoodkii mise hab nololeedkii qofkii oo isbedel ku yimaada mar haddii ay abaaro dhacaan tusaale ahaan waxyaabaha ugu yaree hadda dhici karo mise qofka bini-aadanka qabsan karo oo mar hadday cimilada isbedelaan mise uu si degdega u dareemi karo oo uu keeni karo isbedelka cimilada isbedelka cimilada dabcan waxaa ka mid ah kuleyl fara badan mar dee haddii kuleel yimaado mise jawiga oo sidii hore ahayna wax iska bedelo qasab waxay qofka qab waxay danta ku qasbaysaa in hab nololeedkiisi wax ka bedelo waxaa iyadana dhici karta qabow fara badan waxaa dhici karta kuleel maxay eeday huur mise waxaa loo yaqaano kulkii oo aad seexadka baxa bini-aadanka u dareemo mar hadday taa dhacdo qofka waxay noqonaysaa marka in hab nololeedkiisi ay wax badan iska bedelaan mise qaabka u noolaa wuu ku qasbanaanayaa inuu wax badan iska bedelo taas oo marka keeni karta haddii eh, dhanka kale loo eego eh, in qofkii uu noqo qof baraka ah oo qaxooti noqda mise meeshii uu ku- ku noolaa ka ka cararo mise ka ku guuro noolaan waayo ku noolaan kari waaye marka uu no- uu doorbido una noqdo dad baraka ayaa loo markaas xerooyin iyo waxaas ma- maciinbida waxyaabaha kale ee aan isleenahay ee way sababi kartaa waa faqri fara badan oo ku yimaado bulshada Ee, gaar ahaan dadka beeraleyda markii loo eegoo kale ee mar hadday abaarta ku habsato dalagoodii uu bixi waayo mise dalaga uu ka baxo waxay noqonayaan dee dad aan waxba haysan oo faramaran oo faramaran waxaa ayadan dhacaysoo kale dhanka xoolaho kale in abaaraha ay xaaqaan intii abaaraha badbaadisana inta badan waxayna ka badbaadin fatahaadaha daba socda ee waayadan dambe aan aan aan, aan badanaa aragno waxyaabahaas oo qodobadaas iyo kuwa kaloo fara badan oo ay ka mid tahay in xataa mararka qaar amniga uu qalqal ku yimaado Ee, gaar ahaan waxaa haddaan taas sii faahfaahiyo waxay dhici karta mararka qaar mar haddii ee, qutubiyoonka bini-aadanka uu qiilqiil galo ee, khayraadka mise waxaa loo yaqaano resourcekina ay noqoto wax yar in bini-aadanka markaas uu isku dhaco sida mararka qaarba ay dhacaan dadka inay isku dagaalaan daaqa oo kale meelaha daaqa ah ee, taasoo ayadana la dhihi karo aakhirka loo jeedin karo mise loo tiirin karo inay sababta isbedelka cimilada ee, ku yimaada ilaan saan ognahayba soomaalidu waa dad eh, deegaanada deegaanada iyo waxaas ay badanaa daaqa way wadaagaan waxay eeday mararka qaarna waxaa dhacda in dadka gaar ahaan reer guuraaga ah ay isku dagaalaan meel daaqsimeed mise ceel biyood waxaas idil waxaa loo sababi karaa mise keenaaba isbedelka cimilada oo inta badan marka qaar xadka ka baxa Waa mise tahay.
aanan lagu baraarugsanayn waata waa mahadsan tahay intaadan ka bixin waxaan rabaa inaan een, mahad aan weydiiyo su-aal Een, mahad isbeddelka cimilada ma keenaa in la waayo roobkii la sugaayay maadaama bulshadu in badan oo ka mid ah boqolkiiba siddeetan beeraleyda xoolo dhaqatada iyo weliba kuwa kale oo laga yaabo kalluumaysatada iyo dee noolaha kale badda ku jiraba iyo qudhooda ay roob ku tiirsan yihiin in xilli roobaadkii uu ama waqtigiisii ka dib dhaco ama la waayo isbeddelka cimilada ma ku lug leedahay Eh, toronto aada u mahadsan tahay Eh, inay waqtigii roobkii uu dheeraado ama waqti roobka uu imaan waayo maxaa sababay inaan dhan baa waxaan ku heli karnaa maxaa sababay isbeddelka cimilada saa darteeda roobka waa wax dabiici ah laakiin shaki kuma jiro eh, saameynta ay ku leedahay markii la fiiriyo isbeddelka cimilada khaasatan xaalufinta dhirta waa la isla ogyahay in eh, roobabku inta badan ay ka samaysmaan waxa loo yaqaano vapor ama hawadii oo qaac baxday oo sarada kale kusoo qaboweyso marka haddii dhirtii iyo geedahii hawadii soo saaraya inta badan waxaa la yaqaana waxaa jira wax la dhaha ah, waxaa jira wax loo yaqaano carbon carbon carbon carbon recycle oo inta badan ku tusayo ah, roobabka iyo waxyaalahaas ay u samaysmaan iyadoo dabiici ah laakiin haddana markii eh, cilmi science-ka la fiiriya qaababkay u iskugu tagayaan gaasaska marka waxaad dareemaysaa hawadii oxygen oo muhiim ah inay meesha ay ku yaraanaysa haddii dhirtii la waayo taa waxay sababi kartaa ve ama qaar hawada ku bixi lahay oo qabowi lahay oo isku bedeli lahay eh, isku bedeli lahay dawarta iyo wixii inay ay- siday la rabay aysan noqonaynin taasaan dhihi karnaa waa sababta ugu weyn kadib inuu yaraado ama Taa- sababayso aada iyo aad ama uu xilligiisa ka aada iyo dib aad aada iyo aad intaba waa imaan kartaa aada iyo aad waa tahay waa mahadsan tahay Een, isla su-aal kalaan kugu darayaa een, deegaanada hadda aan ku noolahay ee jubbaland iyo guud ahaan soomaaliya isbeddelka cimilada ma ka jiraa sidee buuse u saameeyey haddii uu jiro Ah, toronto aad u tahay Eh, waxaad ogaanaysaa horta isbeddelka cimilada adduun meel uu saameynin ma laha waxaase cajiib ah geeska africa haddaan degannahay annaga hadday soomaaliya nahay hadday waddamada dariska noqdaan hadday noqoto ethoobia hadday kenya noqoto hadday jabuuti noqoto caalam waxaa lagu qiyaasay eh, saameynta ugu ba-an meeshu eh, dadka ugu nugul ama saameynta isbeddelka ay aada ugu saameysay waa dadka ku nool ee, ee, ee, geeska africa khaasatan soomaaliya marka waa dareemi kartaa waxaad dareemeysaa ee, taas waxaa sabab weyn ee, salka ku haysaa xaalufintii dhirta khaasatan mararkii waqtiyadii ee, dagaaladii iyo dhibibka lasoo maray oo inta badan xanibaad badan iyo waxyaalo badan aysan jirin oo marka waxaad dareemi kartaa marka mararka inta badan kala dambeyn iyo waxyaalo badan la waayay inay wax badan sida la rabo ku socon waayo laakiin haatan alxamdulilah wixii oo dhan ba waa laga soo kabsaday laakiinse waa waa geedi dheer oo aan aan daba taagannahay marka ha ahaato is kisma meel kale markaad ka tagto aad buu u saameeyay isbeddelka cimilada waxaa sabab u ah waxaad da kismaayo iyo naalagu waa roobkii oo yaraaday abaarihii oo fara batay lo-dii oo da iyo coos iyo biyo iskor saaran oo- sida geelaga iyo ariga inay u adkeysato tarke waa iska sabab oo ku tusayso isbedelka cimilada inuu ka jiro deegaankan iyo guud ahaanba soomaaliya iyo wadamada dariska ayna qaatan ka yihiin wadamada ugu saameynta badan ee isbedelka cimilada ee caqabadihiisa wadan wadamadu aad u saameeyey adduunka waxaa lagu daraasay inay tahay geeska africa oo annaganu ka mid aan nahay
waata waa mahadsantaha ibraahim maxaa ku daraysaa Mhm. horta wuu mahadsan yahay mahad baa si fiican u qaadaa dhigay Eh, sida hadda loodaas oo kale waxaad ka garan kartaa eh, in arrintaasay aada u saamaysay laakiin waxaa haddana jirta arrin intaasay idilba kasii khatarsan Eh, wax walba oo dhacaya waxaa fiican inaad ku bilugsan tahay Eh, waxaad moodaa iyadoo intaasba hadeer la dareemayo culeysyadaas ay jiraan in bulshadeena haddana ay aada ugu bilugsaneen isbedelka cimilada taas oo ayadana walwalkeeda leh oo aan rajaynaya in eh, mar dhow sida ay tahay inaan u dareemi karno waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ay bulshada mararka qaar ay ku dhaqanto mise aan jeclaan lahayn inaan hadeerba ka wacyigelino mise sababa isbedelka cimilada jarista dhirta waa waxa ugu weyn Si hadda xoog anaga- looga jirta.
ah, si xoog la dabcan ooga jirta eh, jubbaland eh, deegaanadeeda kala duwan waxaa ayadana jirata gubista dhuxushow kale ayadana waa arrin eh, eh, ayadana saameynteeda leh Eh, magaalooyinka waaweyn sida hadeer kismaayo oo kale maarayn la-aan dhanka biyaha oo kale iyadana waa arrin taagan marka qaar waxaa arkaysaa roobkii baa iska da-aya baraako iyo waxaas malaha biyihii lagu keediyo marka ayadana taas waa in laga in laga faa'iidaysto faa'iidaysto nimcada biyahaas.
ilaahay keena.
dabcan haa nimcada ilaahay keenay baa dhan kale aan uga faa'iidaysan karnaa korarka dadka iyo xoolaha deegaanada kala duwan ayaa mararka qaar iyadana sababa walow haddana taas eh, macnaha aanan aada u xoog badnayn marka waxyaabo fara badan oo talooyin fara badan baan soo jeedin doonaa barnaamijka dabayaaqadiisa okay laakiin Een, intaadan ka bixin isla su-aashaas xidhmaysiga dhul in la xidhmaysto oo dhul daaqsimeedkii xoolaha mhm, ama in een, tuulooyinkii iyo magaalooyinkii qudhooda ay bataan mhm.
iyada arrintaasi bal ka waran ma qayb ma ma ka qayb qaadanaysaa ee, Eh.
dhibaatadii ee, een, isbedelka ama deegaanka haa aad bay uga qayb qaadataa waayo waxaan aan ka hadlayno horta waa gaasaskii oo bata kadibna hawada lagu sii daaya qaaci Mhm.
Eh, hawadii ozon layaagii mid laga difaacay qoraxda oo Mhm.
difaaci kari waayay kadibna eh, falaaradii eh, cadceeda oo toos ugu soo dhaca eh, dhulka mise eh, marka eh, planetkan ku noolnahay taas ayaa marka ugu waaweyn ee sababta Waa orta.
marka waxa ugu weyn ee laga taxadarayo waxyaabaha sababayana in macnaha amaase aan ugu baaqayn in geedaha la abuuro waxay ka mid tahay Mhm.
in bal laisku jaangooyo gaasaska noolaha uu sii daaya kan geedaha ay sii daayaan Mhm.
ee loo kala yaqaano oxygen iyo iyo carbon dioxide si markaa loo ay ay isku dheelitirmaan waa tahay waa mahadsan tahay Eh, dhegeystayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijkii aan uga hadlaynay isbeddelka cimilada iyo weliba saameynta uu ku leeyahay nolosha aadanaha barnaamijka waxaa marti iigu ah oo nagala qayb gelaya ibraahim axmed cabdi oo ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo mahad cabdulle cumar oo isagoo ka socda hay-adda l w f oo barnaamijkan taageeraysa ama taabagelinaysa dhegeystayaasha qeybaha dambe ayaan u furi doonaa oo aan maaragtay een, barnaamijka ay kaga qayb qaadan doonaan iyagoo naga soo wici doona haddii alla idmo nambarka toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afar afar hase ahaatee waxaan ka hormarinayaa dhegeystayaasha su-aal een, aan weydiin doono ee, mahad oo ku saabsan ee, marka hore bulshadeenna bal sidee wacyi gelin karaa in ay u diyaargaroobaan ee, isbeddelka cimilada ama ay maaragtay een, ka hortagaan waxyaabaha keenaya isbeddelka cimilada mahad kusoo dhawow ixtiraamta waa mahadsan tahay waa su-aal eh, aada iyo aad muhiim u ah waa lagu wacyigelin karaa bulshadu qeybaheeda kala duwan hadday noqoto eh, haweenkii hadday noqoto dumarkii hadday noqoto caruurtii Eh, hadday noqoto iskoolaadki iyo meel kastoo oo xarun kastoo muhiim u ah eh, eh, eh, eh, dadku marka wacyigelintu noocyo badan bay noqon kartaa waxay noqon kartaa in idaacadda laga sameeyo ama t v-ga saan oo kale oo loo yaqaano social mediaha waxay noqoni kartaa in in laisku yimaado oo dadku lagu wacyigelo goobaha tababarka lagu sameeyo waxay noqon kartaa in ardadii iskoolada khaasatan ardada iyo jaamacadaha in goobihii waxbarashada lagu sameeyo wacyigelinta waxaa kaloo muhiim ah oo lagu sameyn karaa goobada ee dadka bulshada muhiimka ay iskugu imaadaan hataa hadday noqoto madaar madaarista meelo walba oo bulshada ku kulanto way fududahay in laisku wacyigeliyo oo fariinta laisku gaarsiiyo laakiin khaasatan waxaa muhiim ah in loo isticmaalo aaladahan casriga ah sida hadda idaacaduhu ka dheereynaya midda caadiga ah micnahu way fudud inaad gaarto meedhiyaha markaad isticmaaleyso way fududdahay inaad saacada yar ku gaarto dad iyo bulsho aada u badan
waata waa mahadsantahay ibraahim
inta badan mahad baa sheegay laakiin wacyigelinta marka ay laga hadlayo waxaa jira dadyow kala duwan ee bulshadan ay aada u dhagaysato sidaan isla ognahay dadkaas waxaa ka mid a culimada odayaasha dhaqanka oo kale hogaamiyaasha dhaqanka oo kale bulshada jubbaland waxay si weyn u dhagaysataa culimada iyo odayaasha dhaqanka marka in culimada iyo hogaamiyaasha dhaqanka loo tababaro si ay fariintan deegaanka iyo markaasi isbedelka cimilada ay u gudbin lahaayeen in horta ayaga loo tababaro kadibna ay bulshada ayaga loo dhexmaro oo fariintaas ay gudbiyaan waa qaababka ugu muhiimsan ee haddeed laisla qaato mise mararka qaar la faaqido ayadana in culimada masaajidada oo kale ay bulshada kaga wacyigeliyaan barnaamijkan jirarka beelaha oo kale ayadana in odayaasha dhaqameedka arrintan ay kusoo qaataan iyo maxay eeday dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale haddaan iyadana sii ta'kiidiyo idaacadaha maxalliga sida hadda codka jubbaland oo kale ayaan maantaba ku sugannahay iyadana qayb lixaadle bay ka yeelan kartaa barnaamijyo waxbarasho oo dugsiyada iyo jaamacadahaba lagu soo daro sida dhalinyarada waxaan ognahay oo kale inay yihiin mustaqbalka deegaanka in manhajka waxbarashada lagu daro casharo ku saabsan deegaanka iyo cimilada ayadana waa arrin aan soo jeedinayno mise aan jeclaan lahayn in markaasi lagu daro gaar ahaan dadkeena hadda u dhaqdhaqaaqa isbeddelka cimilada aad bay u kooban yihiin marka si ayada lafteed arrintaas sare loogu qaado in ardayda manhajka waxbarasho lagu daraa maxay aheeday isbeddelka cimilada maada ka hadlaysa ololeyaal ku salaysan community based campaign waxaa loo yaqaan oo kale ololahan waxay ayadana gundhigeeda uu noqonayaa in balorta intaan hadal unaanan ahaynina in xataa annaga lafteen maxaan qaban karnaa isweydiino sida in dadweynaha laftooda ay geeda beeri karaan oo kale ololaha ay qeyb uga noqon karaan marka wacyigelinta bulshada qaabab kala duwan oo aada u kala fog bay markaasi qaadan kartaa waxaana jeclaan lahayn in si guud markaa looga qeyb qaato gaar ahaan dumarka iyo dhallinyarada in arrintan ay aada iyo aada ugu baraarug ugu baraarugaan isla markaasina ay ogaadaan inay tahay caqabad taagan oo ay tahay in wax laga qabto aada baad umahadsan tahay dhegeystayaasha ayaan jaanis siin doonaa oo barnaamijka aan khadka telefoonada aan u furi doonaa si ay uga qeyb galaan su-aalana ay idinka weydiiyaan isla mawduuc maanta halkan ku gorfaynayno ama aan ku falanqeynayno ee isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku leeyahay nolosha aadanaha dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afar afar ayay naga soo wici karaan oo ay barnaamijka si toos ah ay su-aal ay ugu weydiin karaan martida barnaamijka maaragtay nala joogta ee stuudiyaha nagula sugan waxaad naga soo wici kartaan oo barnaamijka aad kaga qeyb qaadan kartaan laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afar afar halkaas ayaad barnaamijka kaga qeyb geli kartaa oo aad kaga qeyb qaadan kartaa oo ay dhegeystayaashu ay maaragtay si toos ah ay nooga soo wici karaan barnaamijka oo quseeya arrimaha isbeddelka cimilada iyo maaragtay saameynta uu ku leeyahay nolosha aadanaha dhegeystaha ugu horeeya ayaan jaaniska siinaya ee doonaya barnaamijka inuu ka qayb galo halowsa halka aad ku sugan tahay waa tahay aad baad umahadsan tahay sida wanaagsan barnaamijka aada uga qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystahan waxau leeyahay sidee ayaa loo xakameyn karaa isbeddelka cimilada waxaan siinayaa inuu su-aashaasuu ka jawaabo mahad soo dhow
waa mahadsan tahay toronto isbedelka cimilada khataraha uu leeyahay sidii looga xakameyn karo ama looga horteg looga hortegi karo noocyo badan baan u kala qaadaynaa hadday noqoto midda ugu darneyd oo hadday markaan ka hadlayna sababaha ama asbaabta keena ee isbedelka cimilada waxaan kow ka dhignay qaaca hawada lagu daynayo marka haddaan rabno inaan xakameyno waa inaan ka bilowno shaygii ugu saameynta badnaay marka kow waxaan leenahay hadday midaas noqoto waa in qaaca hawada lagu daynayo la yareeyo sidee loo yareyni karaa waxaa loo yareyni karaa isticmaalka shidaalka in la yareeyo waxaad og tahay qaaca ugu badan boqolkiiba sagaashan ee hawada lagu daynayo wuxuu ka yimaadaa shidaalka saa darteed waxaa muhiim ah isticmaalka shidaalka in la xakameeyo ama la yareeyo waa garta maxaa lagu bedeli marka shidaalka waa shay muhiim oo loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay bedelkiisa in la helo maadaama shidaalkii ee, noloshii uu muhiim ka yahay hadday noqoto matooradii gawaaridii marka waxaa la heli karaa bedelkoodii waxaa muhiim ah in aada loo isticmaali karo hadda oo waxaa loo yaqaano green energy g- ee, tamarta cagaaran ama dabiiciga ah waxaa ka mid ah ee, solarka ama cadceeda ee, tamarteeda waxaa ka mid ah tamarta biyaha laga dhaliyo ee loo yaqaano hydropower waxaa noqon karaa tamarta laga dhaliyo dabeesha marka waxaa muhiim ah taba- tamarahan ee, dabiiciga haddii la isticmaalo energygan dabiiciga waxaa laga laga waxaa laga waxaa baahi waxaa waxaa lagu bedelini karaa ee, baahida shidaalka uuna ka raqiisan yahay uuna ka nadiifsan yahay sida soolarka aan u naqaanaba ee, ma dhib badno wixiisa iyo qiimihiisa hal mar bay noqonaysaa marka waxaa muhiim ah ee, shidaalka in la xakameeyo halka hadda mararka qaar halka aad isticmaali lahayd haddaad beeraley tahay matoorka shidaalku mararka qaar mar walba shidaalka inaa usoo godo ma sahlano laakiin hadday suurageli karto waxaa wanaagsan sida hadda anaga l w f haddaan nahay iyo hay-ado kaleba ay sameeyaan waxaa wanaagsan matoorka midkiisa cadceeda isticmaalayo inaad hal mar ee, kaasi uu qofka hadduu awood u leeyahay inuu hal mar kaas soo gato ee, wuxuuna ka caawinayaa shidaalkii badnaay mar walba qiimo ahaan wax soo saarkiisana way way way way kobcinaysaa xaggii nadaafadii iyo caafimaadkiina way way way dhowreysaa oo way ku wanaagsan tahay mid waa midaas markii qaaca loo fiiriyo ee, gawaarida naftirkood hadda annaga wadankeena wadan ee, aasaa u horumara ma ah laakiin adduunkii waxaa la joogaa waqti laga guura shidaalkii wadamada horumara waxaad arkaysaa hadda waxaa la isticmaalaa gawaarida korontada ku shaqeeyo ee loo yaqaano electrica boqolkiiba sagaashan waxaad arkaysaa in is- in yar in yar looga guurayo marka waxaa muhiim ah annagana inaan inaan doorkeena iyo inta tabarteena aan ku dadaalno mideeda kale ee, hadday noqoto xa- mid waa midaas midda kale sababta u weyn aan sheegnay ee, aan rabnay inaan xakameyno haddana waxaa weeye xaalufinta dhirta xaalufinta dhirta maxaa lagu xakameyn karaa xaalufinta dhirta waxaa lagu xakameyn karaa ilaa saddex shay kow waa in la helo ee, shuruudo iyo waxaa la dhihi jiray ee, barnaamijyo ilaalinayo ee, deegaanka iyo dhirta oo qofkii siyaasadii shuruud sad iyo shuruuc ilaalinayso in la helo oona la dhaqangeli ayaa muhiim ah Aa, mideeda kalena waxaa muhiim ah ee, dhir beeridda in lagu dadaalo oo dhirtii aada loo beero haddii mararka qaar in dhir la gooyo ay noqoto in laga maarmi waayo inaysan noqonin inaad dhir goyso dhir kalena aada beerin marka wax muhiim ah in haddaad hal jarayso inaad dhir- dhir kalena beeraysid waxaa nasiib darro ah in dhirtiina lasii la xaalufiyo dhir be- aan aada loogu dadaalin aan la sameynaynin aada iyo aad waa mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay ibraahim baan ku siinayaa maxaa ibraahim maxaa ku dartaa Eh, horta markii laga hadlayo qaababka looga hortegi karo isbedelka cimilada inta badan wixii aan tilmaami lahaaba saaxiibkay ayaa tilmaamay mahad Eh, laakiin waxaa jiro hadda barnaamijyo kookooban mise gaagaaban ay bulshada markaas ay ku dhaqaaqdo mise mararka qaar aad muddo inay wax badan eh, ay deegaankan ka tarto waxaa ka mid oo kale inta mahad uu sheegay haddii aan ku daro sida maaraynta wasaqda oo kale Eh, eh, inta badan magaalooyinka waaweyn waxaad moodaa in wasaqda aan si habsamila mise si fiican aanan loo maaraynin marka bulshada waxaa macnaha had iyo jeer lagula talinayaa in wasaqda suuqyada mise jidadka inta badan ay ay si fiican u maareeyaan sidoo kale dib u beerista dhirta haddii aan ayadana sii ta'kiiday ayaa ayadana ka mid ah eh, gaar ahaan iyo ilaalinta kaymahaba ee kaymo waaweyn ayuu qabi jiray dalkeennan ee waxaa ka mid a keenta badamadu oo kale waayadan dambe waxaa laga soo sheegaya in xoogaa xaalufin ba-aan ay ku socoto in haddii ay dhacdo arrintaasina ay tahay lifeline waxaa loo yaqaano oo ayadana nolosheenni waxyeeleynayso in markaa jarista dhirta si walbaba looga feejignaado isla markaasina lagala shaqeeyo dowladda siday arrintaas eh, eh, ay ay ay uga hortegi lahayd sidoo kale nadiifinta deegaanka iyo maareynta qashinka oo arrintaas oon hore iyadana usoo sheegay ka fogaanshaha jarista dhirta ayaa ka mid ah dhanka biyaha iyo beeralayda iyadana waxaa ka mid ah keedinta biyaha iyo ro- biyaha roobabka eh, oo aan iyadana waxadayba sheegnay waxaa loo yaqaanaa ring water harvest waxaa loo yaqaano saameynta eh, biyo xireenno iyo ceelal qoto dheer ayaa ayadana xal u noqon kara si looga hortagaa isbedelka cimilada beeraha u- ah, ma- sidoo kale waxaan iyadana adeegsan karnaa eh, beeraha u adkaysta eh, abaaraha waxaa loo yaqaano eh, drought resistant loo yaqaano taas oo ayadana ah in la beerto eh, dalaga markaas u adkaysta maxay eeday eh, u Abaaraha.
adkaysan kara abaaraha sidoo kale dhanka tamartoo kale maadaama uu horeba saaxiibkii u sheegay iyadana waxaa laga faa'iidaysan karaa qoraxda ee, dabaylaha laga faa'iidaysan karaa ee, biyaha laga faa'iidaysan karaa inta ba- badanna ho- mahda hore u faahfaahiyey tani waxay isbeddel ku keeni kartaa shidaalka ee, la isticmaalaya iyo dhuhusha si looga guuro markaas loona guuro tamarta la cusboonaysiin karo ee renewable energy loo yaqaano ilaalinta korontadoo kale ayaa iyadana ka mid ah dhanka gaadiidka oo kale ee toronto wadaan wax yar kaaga tilmaamo yareynta isticmaalka gaadiidka shidaalka adeegsada ayaa iyadana ka mid ah hoosey ku dhici kartaa in la isticmaalo gaadiid koronto ku shaqaynaya ama ee, la wada raaci karo ee, gawaari maxay eeday blk oo kale bini aadamka oo kale marka qaar inkastooba haddee eh, inta badan magaalada nin walba uu gaarigiisa wato haddana waxaan yareyn karnaa isticmaalka gaadiidka si shidaalkaba aan markaas looga guuro mise aanan loo isticmaalin Waa qaata.
Eh, in la dhiirigeliyo eh, dhammaan dadka ka shaqaynaya isbedelka cimilada oo u dhaqdhaqaaqa ayadana qayb ayay ka noqon kartaa marka qodobadaas iyo kuwa kaloo fara waa qaata, waa waa mahadsan tahay dhegeystayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkan gaarka aan uga hadlaynay isbedelka cimilada iyo weliba saameynta uu ku leeyahay nolosha aadanaha barnaamijkan waxaa marti ku ah oo igala qaybgelaya ibraahim axmed cabdi oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka iyo isbedelka cimilada mahad cabdulle cumar oo isagana ka socda hay-adda l w f oo ah hay-ad ka shaqaysa arrimaha horumarinta bulshada barnaamijkan een, maanta aan uga hadlaynay isbedelka cimiladana iyadu taabagelinaysa oo taageeraysa dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan nambarka laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afar afar ayay kaga qayb qaadan karaan barnaamijka si ay su-aalo la xiriira arrimaha isbedelka cimilada iyo saameynta nolosha aadanaha oo ku leeyahay ay u weydiiyaan dadka barnaamijka martida noogu ah ee stuudio hadda toos noola fadhiya een, si aad su-aalihiina ay idinkaga jawaabaan waxaad naga soo wici kartaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afar afar ayaad kaga qayb qaadan kartaa barnaamijka oo aad barnaamij kala soo xiriiri kartaa een, barnaamijkan aan hadda een, sida tooska aan u tabinayno een, waxaan siinayaa markan ee, mahad een, dabcan mahad waa ka hadalay ee, wax badan dadke siday uga hortegi karaan iyo maaragtay dadkeena siday uga gaashaaman karaan een, isbedelka cimilada waxyaabahan aan ka dhawaajinay ma jiraan waxyaabo la taaban karo oo calaamado ah oo muujinaya een, in deegaanadeena uu saameyn weyn ku leeyahay nolosha dadka isbedelka cimilada aada iyo aada waa mahadsan tahay toronto waxaan u malaynayaa su-aashaas inaan hore usoo marnay iyo su-aal u eg mid ay tahayba Eh, haddee waxaan hore u sheegnay eh, calaamadaha lagu garan karo isbeddelka cimilada inuu jiro waxaan soomaalidu annaga aan caan ku nahay ee xoola dhaqashada waxaan had- miithaal usoo qaatay eh, lo-dii la dhaqani jiray ee soomaalida lagu faani jiray ee kaalinta weyn ka laheyd ee- ee- ee- ee- ee dhaqaalaha soomaalida xoolaha iyo xoololeydaba Mhm.
waxaa inay Xoolo la dabargo dhoofinayo.
dabargo inuu ku dhaco ay yaraatay aad bay u adag tahay in la arko way sii yaraanaysaa waa sax waa su-aal in laisweydiiyey maxaa keenay waagii hore lo-dii baa aada loo dhaqan jiray hadda maxaa keenay inay yaraato oo geelki iyo arig loogu soo hataa geelkii arig naftirkiisa iyo cadadii waagii eh, la haysan jiray maxay usii yaraanaysaa waa su-aal in laisweydiiye muhiim ah waxa ugu sababe oo ugu ke- ugu weyn waa isbedelka cimilada taasoo lugta ay ku hayso abaaraha soo lalaabta iyo roobab markay yimaadaana fatahaada iyo dhib badan la yimaado inta badan oo ama xoolihii oo sii tabar darnaay ee abaarta ku dhufatay inuu asagana hal mar cagta sii mariyo marka kuwaas ayaa u muhiimsan calaamadaha hadda lagu fahmi karo markii laga hadlayo bulshada soomaalida maadaama aan caan ku nahay dhaqashada xoolaha waata waa mahadsan tahay dhegeystayaashu waxaa naga soo wici karaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afar afar ay barnaamijka kaga qayb qaadan karaan si ay mas-uuliyiinta nala jooga ay u weydiiyaan su-aalo la xiriira ee barnaamijka isbeddelka cimilada iyo weliba saameynta uu leeyahay ee isbeddelka cimilada waxaad naga soo wici kartaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afar afar ayaad naga soo wici kartaan oo kaga qayb qaadan kartaan barnaamijka waa tahay waxaan siinayaa markaan ibrahim ibrahim isbeddelka cimilada isaga maleeyahay oo dadkeenna ma ma kasii diyaar garoobi karaan si ay maaragtay ay uusan saameyn badan uusan ugu yeelan
aada iyo aad waa laga waa laga baaraandegi karaa inta badan waxaa loo yaqaanaa maxay eeday barnaamijyada ka hortag ah ayaa badanaa la sameyn karaa sida tii haddayba aan sheegayna ee ah in la beerto marka ugu horeba dhir u adkaysi leh ee abaaraha ee ayada ka mid ah waxaan ayadana la sameyn karaa fatahaadoo kale haddii laga cabsanayo in la dirto la dhisto biyaxireeno iyo gidaaro balbalaaran oo arrintaas saameyn ku yeelan karo sidoo kale in shidaalkaba laga guuro ayaa ayadana looga hortegi karaa waxaa ayadana waxyaabaha looga hortegi karo ka mid ah in gebi ahaanba qofkii awoodo weeye isaga uu u guuro tamarta la cusboonaysiin karo marka ilahaas ayaa looga hortegi karaa iyo kuwa kaloo fara badan
waa tahay aad baa mahadsan tihiin dhankaa iyo farsamada markan aan dib ugu laabanaya waa tahay dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa radio kismaayo waxaan ku jirnaa barnaamij gaara aan uga hadlayna isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku leeyahay nolosha aadanaha barnaamijka waxaa marti ugu ah oo istuudiyaha igula sugan ibraahim axmed cabdi oo ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo mahad cabdulle cumar oo ka socda hay-adda l w f dhegeystayaashu waxaay barnaamijka qaybaha ugu dambeeya maadaama aan joogno hal iyo laba aan siin doonnaa haddii ay suuro gasho ay naga soo wici karaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afar afar ibraahim ugu dambeyntii waxaan joognaa gunaanadkii barnaamijka maxaa fariina oo dadkana dhegeysanaya halkan aada uga tegeysaa oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo sida ay dadka maaragtay ugu diyaar garoobi karaan waa mahadsan tahay toronto marka ugu horey bulshada waxaan ugu baaqayaa in horta arrintan ay dhahay arrin jirto noloshoodana saameyn ku leh waxaa laga yaabaa hadda in soomaalida inta badan isbeddelka cimilada ay u tiiriso dhanka rabbi iyo maxay eeday ilaah baa keenay waxsaas lagu leeyahay aynan bulshadeenna ku feejigneen mise aynan ka warhayninba in arrintan ay gacmahooda ku keensadeen inteeda badan waxaan marka bulshada aan ku wacyigelinaynaa in horta arrintan ay ogaadaan inay tahay arrin jirta kadib ayaa halkeeda la ogaan karaa baan leenahay sidoo kale inay iyadana dhir badan ay beeraan ayaan ugu baaqaynaa dhallinyaradoo kale in olooyinka lagu badbaadinaya deegaanka iyo isbeddelka cimilada looga hortagaya ayadana inay ka qayb qaataan odayaasha dhaqanka iyo dhammaan culamaa udiinkana ayadana in ololahaas ay qayb ka noqdaan ayaan ugu baaqaynaa si guud bulshada haddii ay gacmaha isqabsato wax walba waa ay wajihi kartaa marka isbeddelka cimiladana waa khatar taagan oo u baahan in hadda aan ka howlgalno marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay arrintan sida ay tahay u wajahaan waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay mahadaya
gunaanidkii baan joognaa waa mahadsan tahay toronto waxaa muhiim ah siduu walaalkeen noo sheegay dhowr qodob oo ka kow tahay wacyigelinta iyo arrimaha bulshada loo sameynayo inay bulshadu si tabalarsan u qaadato oo lagu baraarugsanaado isbeddelka cimilada ay nolosha ku leedahay saameynta waxaad dareemeysaa isbedelka cimilada saameynteeda qofna kama tagto hadday miyiga noqoto hadday magaalo noqoto waa laga siman yahay inkastoo dadka miyiga ay naga nugul yihiin haddana waxaad dareemeysaa magaaladu waxay ku tiirsan tahay miyiga haddii awaarihii iyo fatahaadadii iyo dhibabkii ay aada u saameeyaan miyigii waxaad dareemeysaa xoolihii iyo qudaartii iyo wixii caanihii iyo guddi magaalka soo gelaya inay sida hore noqonaynin oo yaraanayaan ama la wayni karo saa darteeda lama dhihi karo saameynta ama caqabadaha isbedelka cimilada waxay qaas ku tahay dadka miyiga iyo tuulooyinka maya waa loo wada siman yahay sidaa darteed waxaa muhiim ah in si wada jir ah laga hortago waxaa muhiim ah siduu walaalka noo sheegay dherbeersi inaan ku dadaalno waxaa muhiim ah tamarta cadceedda inaan ka faa'iidaysano khaasatan soolarka oo waddankeen ilaahay ugu deeqay qorax ku filan buu leeyahay waddamada qaar isbeddelka cimilada si khaasa oo natural bay uleeyihin baan dhihi karnaa waddamo qaar baa barafku ka dhacayo oo beerihii iyo wax abuurkii hataa aanan samaysani karin oo laga yaabo sanadkii idil inay saddex bil ama laba bil ama afar bil bis ay cadceed helayaan oo markaas ay wax beeranayaan marka waa nasiib darro annaga oo cadceedi leh oo sanadkii oo dhanba cadceedeenna iyo wixeedna ilaahay isku iskugu keen saaray oo inoo fududdahay inaan wax beeranno inaan ka faa'iidaysan wayno sidaa darteeda waxaan leeyahay wax soo saarkiina ha lagu dadaalo ha laga faa'iidaysto isbeddelka cimiladana si wada jir ah looga hortago dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aan uga hadlaynay isbeddelka cimilada iyo weliba saameynta uu leeyahay ee isbeddelka cimilada barnaamijka waxaa marti iigu ahaa ibraahim axmed cabdi oo ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada mahad cabdulle cumar oo ka socday hay-adda l w f oo ka shaqaysa arrimaha horumarinta bulshada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed cabdi maxamed axmed toronto dhanka farsamada iyo iskudubaridka barnaamijku waa daawud cismaan alkhasaala inta aan ku kulmayno berri duhurkii haddii eebba idmo barnaamijkan lamida waxaan idinka tegaynaa sidaasii nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu